Degmada Qardhe ee xarunta gobolka Karkara ayaa laga qabadaya munaasabad iyo ka qalan beddeladayan ah in ku badan afartiyo lii arday oo baratay cilmiga diiniga sida siirada nebiga Maxamed naxariisiyo nabadgelyo korshe allaha weela iyo kutaabada fiqiga islamarkaana ka aflaxday macadka alqalama munaasabadan iyo waliba ku qayb galaya maamulka iskuulka bahda walbarashada degmada waalidiin ardayda qalan bedeladaasi iyo marti sharaf kala cabdulaahi jaabir xasan oo ku mid ee maamulka macadka alqalam iyo faahfaahinku biya tirada ardayda iyo heerka yohamareenga xafladda tan maanta sida horey loo sheegay waxa ay daaran tahay dafcadii shanaad ama qaybtii shanaad oo ka qalinjabinaysa macadka alqalam farciisa qardho ardada aan maanta xafladooda u fadhino uun sagootinon oo qalin badelanaya waa dafcadii shanaad oo qaybta qarno ka qalin jabinaysa waxay isugu jiraan ardadaasi wiilal iyo gabdho sida aad hortiinnaba ka muuqanaysa ad aragtaan ardadaasi cadadkooda ama tiradooda horeyna waa loogu dhufta carabka afartan iyo lix arday bay ka kooban yihiin afartan iyo lixdaa arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaynu maanta sagootinaynaa waynu u sagootinaynaa inay marxaladdii labaad oo cilmiga oo heer jaamacadeeda ay u gudbaan iyaga oo soo dhammeeyey cilmiga sharciya luqa alcarabiya calaa mustawa hanawi ka soo gudbay ardadaasi waxaannu kula dardaarmaynaa marka koowaad awalan marka ugu horraysa iyagoon shay kala intaan la gaadhin horta inay niyada saxaan maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa inama alacmaalu binniyaat wixii niyad loo keena ayaa wax meel gaarhaya oo soconaya marka inay niyadooda saxaan marka labaad cilmiga ay barteen oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa makamiyey inta ay mustawahoodu yahay waxaan kula dardaarmaynaa aan ku dhiirigelinaynaa ardadaasi inay sii gudbiyaan oo ay gaadhsiiyaan laga bilaabo naftooda ay ku dabaqaan ahaalidooda iyo guryahooda ay muxuu ahaaye ku dabaqaan muslimiinta guud ahaan gaar ahaana soomaalida iyo deegaankaay joogaan inay cilmigaasi gaadhsiiyaan marti sharafta ku qaybka liiya umahadnagay maamulka macadka alqalam iyo ardaydana dhinihii kale kala dardaarmay iyo dadaasho sii wadana ilaahi subxaana wa tacaalaa nicmooyin fara badan buu inoo galay sidaa la qur-aanku ku leeyahay wain tacudu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaynu isku dayno nicmooyinka ilaahi subxana wataala faraha badan inoo galo inaynu tirino ma koobi karno waxaana ugu horraysa nicmooyinka qaaliga ilaah ina siiyey uu bixiyey nicmatulislaam waliimaan qof kastooo muslim waxaa loo baahan yahay nicmooyinka ilaahi subxana wa tacaalaa iimaanku ugu horreeyo islaamnimada ugu horrayso inuu ilaahay ugu mahadnoqno subxaana wa tacaala waxaa jira dad badanoo maanta nicmada haysan nicmadaasin ku fadhinaa meeshana waa ilaahi subxana wataala fadligiisa weeye walaalayaal hadda wixii dardaar ahaa culimmada soo jeediyey waxaana ugu muhiimsanaa cilmigeennu u soconno inaynu baranno ilaahi subxana wataala kitaabkiisa sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam oo tadbiiqinno